Cisbitaalka Digfar ee magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay qalliin loo sameeyay wiil dhalinyaro ah oo leh wax ka badan saddex kilyo. Wiilkan ayaa muddo dareemayay xanuun dhanka kelyaha bidix ah, inkastoo markii dambe ay sababtay in loo sameeyo qalliin. Dr. Cabdikariim Xuseen Gabayre, oo ka mid ah dhakhaatiirta samaysay qalliinkan, iyo agaasimaha Cisbitaalka Digfar ee magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Ashraf ayaa ka waramaya marxaladaha uu soo maray qalliinkan.
waa wiil shan iyo toban jir ah oo nag- nagu soo booqday qaybteena asigoo ka cabanaya xanuun qaybta bidixda eh, qaybta dhanka kelyada bidixda ah Eh, waa wareysanay eh, fiisito iyo wareysi kadib eh, waxaan u dirnay dhiigagkaadi iyo computer ultrasound Eh, ultrasoundkaas wuxuu noo s- wuxuu soo sheegay inuu lahay bukaanka wax ka badan laba kili Eh, dhagaxna inuu uga jiro qaybta eh, bidixda ah, kili ka mid ah Ee, bukaanada noocaas oo kale ee, kuma filno warbixintooda ee, ultrasound keliya marka bukaanada noocaas oo kale waxaa loo diraa ee, ct scan scanka caloosha iyo ee, si loo ogaado ee, warbixin dheeraad ah ee, xaaladda kelida qaybta oo dhagax ku jiro cabirka dhagaxa iyo tafaasiil dheeraad ah si loo helo ee, scanna loo diraa scanada ee, nooc ka mid oo ct urography laya u dirnay ee, CT scankii wuxuu soo sheegay ee, dhagax ku jira qaybta bidixda laakiin waxaa aad cajiib u ahayd oo in la arkana ay aad u yar tahay in uu lahay bukaanka ee, afar kili laba kili oo qaybta midigta ku taalay oo kala madax bannaan oo kala madax bannaan waxaa ka wadnaa ee, dhiigaga quudiya oo ka imaado xididka oortaha iyo dhiiga kan ka qaado oo feenakaafa aadayo ee, isbitaalka in ee, kiis kamida kiisaska ee, ugu ee, saameynta badnaa wadanka lagu lagu sameey in lagu sameeyey Ee, runtii mar walba isbitaalkeena waxaa joogo dhakhaatiir aqoontooda iyo xirfadooda aada u sareyso Ee, runtii waxaa waaye case naadir ah oo adduunyada eh, inta la hayo recordkeeda ilaa saddex bukaanoo noocaas adduunyada lagu arkay qof bini aadan inuu yeesho afar keliyood Eh, qaybta radiology isbitaalka eh, iyagoo qalabka casriga ah isbitaalka isticmaalayo eh, inay heleen eh, bukaankaas inuu afar keliyood leeyahay Eh, bukaanka oo cabasho ka qaba keliyada sida dhakhaatiirta ay sheegeen in eh, qalliin loo sameeyey dhagax eh, lana laguna guuleystay uuna caafimaad qabo Eh, runtii waxaa wax lagu faano ah eh, in dhakhaatiir soomaaliyeed oo aqoontooda iyo xirfadooda aada u sarreyso isbitaalka inuu haysto Waa markii ugu horreysay oo kiis nuucan ah lagu arka dalka qalliinkiisana la sameeyo waxaana guud ahaan adduunka ku yar in la arko kiisas nuucan ah.